kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha weliba galabta waxaan idin haynaa heeso aan idin suuxulay oo aad ka wada heli doontaan heesta ugu horraysaa beenaraad male kusoo dhowaada waxaa qaadayaa salaad maxamed rabbigaan haynahayn aqalku ridaayo rabka lama dul saare dumarkuna ramaadkiyo ramadgeelnin maalay kaa raacayaane qalbigaygu tuu rabay ralyama noqoto runka gaari waaya anna waan israacshayo riyadiya qurdadanbaa ayaan reer ku odee xalay baan riyaaqo ruuxaani ii timi raadkeeda guraaye anigio raxmo quraa ayaa rubisla joogane beenirad male beenirad male leela lawrun mooda raaxada adduunyada ani wayga raagte risiqiila ii qoray geed buu ku raarmo reesgaari waaye waqtigu ima roono ragga igama saaro dhanna ima ridaye rasama lahaysiyo ma laysku riixaa kala reebay dunidee wax dhambaan rafaadoon wucla orod ku daaloon raacdeeyey gabadhee dantaa ii run sheegtee ragannimo ma waayne beenirad male beenirad male deelalaw run mooda maqla horay baane badda oo isrogiyo biyo horarka joogaan baygu ruga wareegsane armiciida ramiyo ranti lula raqsideedii fooshane nacabkay rideeyo maanta raxan maroodiya rafiiqaygii moode raxligiyo kitaabkiyo ratubtiyo qur-aankii waan ku raysan waaye rabbi lagama quuste way i ruux wareente beenirad male beenirad male dheelalawdun mooda
waa tahay waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay ka heleen heesta beeni raad maleh iyo codka macaan ee fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi dhambaalka ugu horreeya waxaa nasiib u helay dadka kale ah maama abeyt cusmaan nuur iyo axmed yacquub siidow injineer haldoor axmed mataane abraha iyo nuur yacquub siidow iyo mahado yacquub siidow bashiir cali daahir iyo xaliimo yacquub siidow iyo maxamuud yacquub siidow ilyaas cabdi sakiin maxamed xaaji tuxob maryam yacquub siidow iyo xuseen yacquub siidow xasan cali maxamed xasan cadde maxamed xuseen waasugayaanye iyo aamine yacquub siidow dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay hawada uga marinayaan abuukar yacquub siidow iyo khadiijo suleymaan siidow oo dhowaan uu wiil ugu dhashay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee magaalada jowhar wiilkaasi waxaa loo bixiyey axmed waxaan leenahay axmed adeer noqonkii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin soo qabannay fanaaniinta aan kala dhicin faadumo qaasim hilowle iyo axmed naaji sacad
adoon ku arka imaanka orday
amaadiga ufta doontahaye
adoon ku arka imaanka orday
amaadiga ufta doontahaye
adoon arajay aheene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaan leesku keen arko eedan ku keene adoon arajay aheene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaan leesku keen arko eedan ku keene inaan asturnaana oon iska adkaane intaas iga yeel arwaaxayga waaye inaan asturnaana oon iska adkaane intaas iga yeel arwaaxayga waaye abbaaye adoonku arka imaanka ordaaye abbaaye ee adoonku arka imaanka ordaaye adoonku arka imaanka ordaaye abbaaye ee adoonku arka imaanka ordaaye inaan arrindaan aan kuu sheego iyo ajarkuuma soo aadine igaar lisku aaminaayo akhyaarnima loo abuuraanahaaye inaan arrin been aan kuu sheego iyo ajarkuuma soo aadine igaar lisku aaminaayo akhyaarnima loo abuuraanahaaye yahay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba may kula ahaatee inan yahay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba maa kula ahaatee adoonku arka imaanka ordaaye
waxaa dhambaalka unoogu yimid hodan cusmaan cabdi iyo cabbaas cusmaan cabdi xamda cusmaan cabdi iyo asma cusmaan cabdi iyo cabdulaahi maxamed xasan iyo cabdinaasir maxamed sahal nimco cabdulaahi xasan cabdixaliim maxamed cabdulaahi jimcaale mustafe cusmaan xamse mustafe cusmaan iyo namiil mustafe cusmaan dhammaantood waxay jecel yihiin inay tahaniyad ay wadajir u gaadhsiiyaan axmed mustafe cusmaan iyo khayr cusmaan cabdi oo wiilu ugu dhashay magaalada burco oo ay leeyihiin wiilkaas allah ka dhigo kii soo weynaada waxaana loo bixiyey bay yidhaahdeen saami axmed heesta kale aan idiin soo qabanayo waa hayga roorin waxaa qaadaysa xaawakiin
daandurayow dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah cabdinuur maxamed kediye nadiifo cali shadoor iyo injineer shucayb cabdulaahi maxamuud cabdi cali kulane maxamed cali kulane iyo cabdulqaadir cali daa'uud shukri cali daa'uud sagal cali daa'uud iyo caasho cali daa'uud hodan daahir oda suge iyo faadumo daahir oda suge maxamed daahir oda suge caasho daahir oda suge iyo ruqyo daahir oda suge zakariye cabdiraxmaan maxamuud zakariye shubka iyo huud sheekh cali barrow dhammaan asxaabtani oo isku duuban ayaa waxa ay hambalyo farxad leh ay gaarsiinayaan injineer axmed daahir odasuge oo ku magac dheer injineer axmed khadar iyo marwadiisa khatra cali daa'uud oo wiil ugu dhashay isbitaalka welcare hosbital ee magaalada muqdisho wiilkaasi waxaa loo bixiyey zaciim axmed daahir odasuge waxaan leenahay zaciim noqokii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa tahay markaana aan dib ugu laabanno kaalimihii heesaha weliba aan dib idinkugu celinno heesihii hore ee waayo waayo waa heesta ubax guyow arag samow fanaanadda codka macaan aamine sahre maxamed barqadle dhegaysi wacan
abuuro ilwaad qurxow ammaantaadii afkaygu awoodi maaye ilwaad qurxow ammaantaadii afkaygu awoodi maaye ubax guuyo arag saamo ubax guuyo arag saamo inaan ku aaminayogo ah ubax guuyo arag saamo
waxaa dhambaal uu noogu yimid qadar sugow salaad waxaana uu joogaa beled xaaw waxa uu yidhi waxaan islaamayaa falxada cali daahiye iyo moxamed salaad jilcow iyo xabiiba salaad jilcow iyo dhuuxa xuseen cabdi iyo maxamed sugow salaad gees khaliif cabdi iyo kiin khaliif cabdi iyo fartuun sugow salaad iyo basra sugow salaad iyo saciid sugow salaad zakariya jilcow iyo farxaan jilcow daandurayo warqadani waxay naga soo gaartay dadka kale ah cabdikhadar xasan yuusuf iyo maxamed maxamuud isaaq samatar muuse maxamed baare iyo shuute malaaq cabdi bashiir cali daahir yacquub axmed yacquub iyo maxamed axmed yacquub rimaas abuukar yacquub iyo cabdalle muxudiin sheekh aweys dinos xasan cabdulaahi maxamuud go sports cabdulaahi shaafici sharaf iyo maxamed axmed eh, colow galaangashti iyo abshir maxamed macow waa idin salaamay saaxiibayaal waxaa kaloo ku jira cabdiraxmaan maxamed maxamuud iyo akhyaar kale waxaana ay u hambalyeynayaan abuukar yacquub siidow iyo marwadiisa khadiijo suleyman siidow oo uu wiil ugu dhashay eh, magaalada jowhar wiilkaasina waxaa loo baxshay axmed abuukar yacquub waxaan leenahay axmed allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamin Eh, heesta ugu dambeysa waa hees ay dhegeystayaasha barnaamijkan ku taxan ay si wanaagsan u garanayaan waa heesta salaan macaan iyo fanaanada codka macaan saafi ducaale dhaxaad furitaanka barnaamijkeenan hambalyada iyo heesaha ku maqasheen bal galabta iyada oo dhammaystiran nala dhegeysta saaxiibayaal heestaasi ayaana ugu dambeysay barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiiyey ibraahim xasan garabey daandurey iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo